soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
oo uu naga caawinayo bangiga african development ban oo aan ugu mahadcelinayna iyo deeqbixiyaasha kalaba waxaa sharaf inoo ah uguna mahadcelinaynaa wafdiga inoo yimid agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud ee guryeynta heer federaal shuruucan muddo dheer ayaa kor loo hayey sannado badan buu jiray laakiin khilaafaadkii jiray oo heerarka dawliga ah oo dowladda federaalka soomaaliya ay u dhisan tahay ka dhashay oo gobolkan saameyn weyn ku yeeshay ayuu hakadka u galay muddo afartan iyo dhowr casho ah oo aan maanta wada joogno oo inoo suurto gashay siduu agaasimuhuba yidhi mahdi in heerarkii dawliga ahaa heer federaal heer state iyo heer local government ama dowladihii hoose aan iswaafaqnay ayaa suurtagal ka dhigtay in maanta uu bilowdo kana bilowdo degmada doolow buundada isku xirta dowladdan walaalahanahay dariska etoobiya iyo soomaaliya halkan oo aan u doorannay inuu maaragtay ka bilowdo uu tago luuq degmada luuq mid kale oo imaan doona oo ah doolow iyo dalaxaawa jidkaanu siduu agaasimaha iyo khabiiriinta noo sheegeen oo world bank bangiga adduunka noogu deeqay african development bank waa boqol lixdan iyo shan kilomitir marka intaa waa boqol iyo toban shan iyo konton kalena waxaa codsannay in laga dhiga dalac xaawa iyo iyo garbaarey iyadoo qorshihiis hore uu ahaa in haddana waddo kaleo luuqii isku xirta halkaa loo isticmaalo waxaa kaleoo bibelineka ku soo jira wadda garbaarey iyo baar dheera haddii marka annaga aanu noqonno dad
udhexeeya xubno ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada caabudaaq iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada caabudaaq iyo ku-xigeenkiisa ayaa xalay sababtay in xubno ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada caabudwaaq ay sheegeen inay xilka ka qaadeen gudoomiyihii degmada caabudwaaq muxuudiin aadan weli iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenkiisa ee axmed diiriye dhanka kale xubno ka mid a xildhibaanada golaha deegaanku ayaguna kulan yeeshay ayaa diiday ama beeniyey xilka qaadistaasi waxayna sheegeen inaysan jirin wax xil ah oo laga qaaday gudoomiyihii ku-xigeenkiisii khilaafkaasi ayaa taagnaa saacadihii u dambeeyey hay-adoo xubno ka mid a xildhibaanadii sheegay inay xil ka qaadeen gudoomiyihii ku-xigeenkiisii ay soo saareen warqad ay ku sheegeen guddiga doorashada ay markaasi ay qabanqaabinayaan ama ay qabanayaan doorashada gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa xubnihii hore oo gudoomiyihii ku-xigeenkiina sidaasi looga taama sidaasi xilka looga qaaday ayaa bulshada ku dhaqan degmada caabudwaaqi waqooyi iyo gobolka galgudud waxaan weydiinay aragtiyahooda kala duwan dhanka kale waxay sidoo kale bulshadu ay ka hadleen hadal xalay ka soo yeeray gudoomiyihii xubno ka mid a xildhibaanada ay sheegeen inay xil ka qaadeen halka xubno kalena ay diideen muxiidiin aadan weli ee markaasi ku eedeeyey madaxweyne ku-xigeenka galmudug mudane cali daahir ciid inuu markaasi ka dambeeyey falaal dil ah oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolkan galgudud bulshada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay khilaafyada xilligaani ka dhex jira xubnaha xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada caabudwaaq eeddaasi uu jeediyey gudoomiyihii degmada caabudwaaq iyo sidoo kale arrimo kale walaalow waxaan u arkaa anigu aragtidayda ragga xalay yiri waxbaan ka qaaday waxaan arkayey afar xubnood oo golaha deegaanka ka tirsan oo gacmahooda ninkiiba labada jeer labada gacmood kor u qaaday afar ninna waxay la tahay xildhibaanada afarlaatanka afar ka mid ah guddoomiyaha inaysan xil ka qaadi karin arrinkaas waxaan isdhihi karaa waa arrin siyaasadaysan oo meel kale laga soo waariday rag awalna markii hore camalla'aan ahaa oo kursiga golaha deegaanka si dadban ama si iisheeg si kastaba ha ahaatee nooc kastaba ha ku soo galaane kuraasa iskaga fadhiistay oo camalla'aantu iyo markii shaqala'aantu u geysay haddana xalay ayakoo waxaan u malaynaya way un riyoodeen waxay moodeen xilka qaadista afar ka mid a in xilka ay ka qaadi karaan guddoomiyaha gudoomiyaha waxaa xilka ka qaadi kara aqlabiyadda baarlamaanka golaha deegaamka ka qaadi kara meesha xalana waxay yidhi waxbaan ka qaadnay waxay ahaayeen haddii been laga sheegay afar xubnood afarta xubnood saddex ka mid a maanta shir tirayd qabatay oo waxay dhaheen xilka xala waan ka qaadnay hadday run sheegayaan oo waxa ay sheegayaan wax ay wax ka jiraan sida afar iyo tobanka xildhibaan oo xalay gudoomiyaha la joogay maxay u muujin waayeen oo u dhiwaayay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel baan ku nahay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka horta xilka waa laga qaadi karaa waxaa weeye cod baa lagu doortay cod baana laga qaadi karaa marka waxaa weeye aniga waa ila saxnaayeen in laga qaado gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka meesha shaqaa loo yimid degmada in laga shaqeeyaa loo yimid haddii degmada shaqadoodii iyo waajibaadkii ay ka gudan waayeen in laga qaado oo wax aad iyo aad ila saxnaa bay ila muuqata aniga anigu sax ilama ahan in gudoomiyaha xilka laga qaado maadaama aan ognahay maamulkan dhibka laga soo maray iyo waxyaabaha intaasoo sano lagu soo tiiri tacbeeliyey oo ah golaha deegaanka sidii aan horumar ku gaari lahayn oo magaaladan ay u noqon lahayd magaalo deegaanka golo ka dhisan yahay maamul ka dhisan yahay oo dhan kastaba adigoo horumarka arrimaha bulshada asaasiga waa ka horumarsan tahay marka anigu sax ilama aha in saaka wixii intaasan kusoo tiray tacbeelayn la burburiyo horta arrintaas gudoomiyaha sheegay anna saad umaqashay baan u maqlay
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel